dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan isi kastoo maqalkan idiin soo gaariyaba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xulashada waraysyada oo habeen kasta odan kale aad maqashaan marka laga rabo habeenwada jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasa fiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada jaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaar alaamarin iyo ku dhimo gaasiriya jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin gurmago-nin gegan iyo allow geedqalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaa goronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa sabti iyo xad ay soo gelayso taariikhda ku aastisan tahay siddeed iyo labaatanka bisha sagaalada ee sebtembar sannada labaatan toban iyo sagaal waxyaabaha caawa barnaamij aan ku soo qaadi doono haddii allaha waddan laga helay waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dhereeda ayaa ka soo baxaysa qarax khasaare kala duwan dhaliyo maanta ka dhacay magaalada bulobard ee gobolka hiiraan khasaaraha ka dhasha qaraxaasi faahfaahin ku saabsan ayaan caawa idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doontina waxaa qayb ka noqon doona garsooryaal iyo xeeryaal ka socda xubnaha federaalka qaybta ka ah ee maamul goboleedyada ayaa waxaa maanta tababar looga furay magaalada caasimadda ah ee muqdisho tababarkaas waxyaabaha ay ku bararayaan ayaan faahfaahin ku saabsan caawa idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doontina waxaa qayb ka noqon doona kheylaantii ugu xoogganad ayaa ka soo yeeraysaa shacabka ku nool qeybo ka mid ah deegaanada maamulka jubbaland waxyaabaha ay ka cabanayaan faahfaahin ku saabsan ayaan caawa idiin soo gudbin doona waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doontina waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa diiday inay saxiixda heshiis muhiim u ahaa urur goboleedka igad haddaba sababaha soomaaliya ay ku diiday saxiix heshiiskaasi ayaan xog la xiriirtay idiin soo gudbin doonaa dowladda federaalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay shir caalami ah oo ka furmi doona magaalada caasimada ah ee muqdisho haddaba shirkaasi wuxuu yahay waxbaa diiradda lagu saari doonaa xog la xiriirta ayaan caawa idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa dalab ka dhana waddanka kenya u diray qaramada midoobe haddaba dalabkaasi wuxuu yahay ayaana faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbin doonaa madax ka socotay hirshabeelle ayaa maanta xarga ka jiray mashaariic horumareed oo laga hirgelshay magaalada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe mashaariicdaas waxay tahay faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan waxaa maanta ka dhacay kulan lagu soo horjeeday maamulka hirshabeelle ee ka aramiya gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe faahfaahin ku saabsan ayaan caawa maqli doontaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulahi farmaajo ayaa xarga ka jiray safaaradda soomaaliya ee washington khudbad uu ka jeeshay munaasabadii xarga looga jiray safaaraddaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka ku dhagaysan doontiin xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka caawa ku dhagaysan doontiin heystaan tabantii diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasana saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxeefa iyo barnaamijka farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa
kulan wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal kusoo dhow barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada washington ee waddanka maraykanka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo helinayaan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya ambasador axmed ciise cawad iyo diblomaasiyiin kale oo ka howlgala waddanka maraykanka ayaa xarga ka jiray dhismaha cusub ee safaarda dalkeena uu ku lahaan doono magaalada washington ee waddanka maraykanka madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in hirgelinta dhismahan oo noqonaya dhismihii safaaradda ugu horreysay ee dowladda soomaaliyeed ay ku yeelato dalka maraykanka ayaa muujinaya mudnaanta dowladda federaalka soomaliya ay siinayso soo celinta maqaamka dalkan uu ku lahaa caalamka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa booriyey taaliyadda soomaaliyeed ee dalka maraykanka sida wadashaqaynta dhow eela yeesheen diblomaasiyinta safaaradda isagoona tilmaamay in dhismaha uu yahay hanti ay leeyihiin shacabka iyo dowladda soomaaliyeed waxaan u mahad celinayaa golaha wasiirada oo ra-isul wasaaraha ugu horeeyo oo runtii beeqaamiyey oo suurtageliyey sida wasiirka uu sheegay inaan hantidan oo dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed hantidooda oo naga wada dhexaysa in wax loo beeqaamiyey wax loo meel dhigay si ay u suurtoodo safaaraddan oo ay ku taallo washington oo ah dowladda maraykanka oo aan nahay saaxiib aad iyo aad u dhow strategic allyna aan nahay marnana ayna kala maarmin inaan ku yeelanno hantima guurto ah runtii ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradan waan runtii uga mahadcelinayaa iyagoo ka jawaabay ballanteennii hore oo ahayd in soomaaliya qabkeedii aan soo celinno waana ka hadli doonaa hadduu ilaah yidhaahdo Ee, runtii runtii farxad weyn iyo sharaf weyn ayay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo xafladdan aad aad aad iyo aad loo soo qaban qaabiyey ee quruxda badan oo aan ku fureenno dhismaha cusub ee safaaradda ee ku shaqaynayso xafiisyada u noqon doona aad iyo aad iyaan runtii ugu faraxsanahay ee aniga haddee meeshaan waa meeshaan ka dhul bilaabay maraykan markaan imid safaaraddana waa meeshaan ka dhul bilaabay waa aqaanaa xaaladaha lasoo mariy marxaladaha lasoo maray waa aqaanaa markaan taariikhiyan idinkaga taabto runtii safiir walba oo soo mara wuxuu ka shaqaynayey sidii dowladda soomaaliyeed ay ugu lahaan lahayd hanti maguurto ah oo safaaradda ku shaqayso waa lagu guulaystay in ee, hooygii safiirku uu ku noolaan lahaa oo weliba laga iibiyey meel prime area ah oo wyomin avenue la yidhaahdo magaci weli ma leedahay meesha haa ee oo ay deganaayeen dee dowladaha waaweyn oo dhaqaalaha leh ilaan markaas naftigeenna madaxeenna waa taagnaa ee waxaa la rabay in lagu xujiye marka in la iibiyo meeshii xafiiska ayaan- ay ahaan lahayd waxaan ku shaqaynaynay watergate markaas oo iyada naftigeeda ah meelaha dowladaha carabaha ay ku lahaayeen xafiisyada laakiin mar walba waxaan raadinaynay waxaan mar walba raadinaynay mar walba waxaan raadinaynay inaan helno safaarad sidaan oo kale ah oo noo go-an oo meel wanaagsan ku taalla aniga waxaan ku soo gaaray maxamuud xaaji nuur oo isaga naftiisa magaalada idinla degan oo habeen iyo maalin ku soo ku soo kaca in la helo xafiis ay dowladda soomaaliya leedahay waxaa kaga dambeeyey oo horena u joogi jiray cabdulaahi axmed cadow oo isagana bacdamaa uu hanti ee, gurigii isagu horey u gaday raba inuu dhammaystiro intuu ilaahay ku soo celiyey isaga naftigiisana runtii dadaal badan uu geliyey ilaa haddee markii ugu dambeysay xaalad iska iska halaawday haddee safaaraddii o dhan baan ku weynaabay marka iyo magaceennayba wixii sagaashan iyo kowdii ka dambeeyey alxamdulilaah hadda ilaahay annaganu nasiib nooga dhigay in annagoo laba sano iyo bar joogna aan gadanno safaaradda mugta leh oo meesha qoxoo ku taalla si aan u soo celinno saan sheegay karaamadeenii iyo sharafkeennii iyo qabkeennii waana waana waa- wa- waana intii aad igu taageerayseen maxaa yeelay markaan meel walba aan booqanayo waxaan ka hadlaayey kow in raba in la soo celiyo sharafka soomaaliya sharafkeena inaan soo celino sharafke inaan inaan marka annaga ee ajandayaasheenna noogu horreeyey waxay ahayd inaan qabkii soomaaliya soo celinno oo aan annagu soo aqoonsanno inaan nahay dadka adduunka ugu fiican dadka adduunka ugu fiican inaan nahay sababtoo ah dee dad isku mid ah oo isku dhiig ah oo ehel ah oo maxaan ku raahdaa isku dhaqan ah oo isku luqad ah oo dhul fiican ilaahay siiyan inaan nahay marka ilaahay waana doortay intaas ka badan oo ilaahay ka rabto hadde waxa weeye waa waxa waa- moogtahay waa wax dheeraada wey marka intaas inaan ku xamdi noqonana waa ilowni alxamdulilah inaan iraahno intaasoo wanaag ilaahayna siiyey marka qabkeena inaan soo celinno sharafkeena soo celinno karaamadeena soo celinno laba waxaa noo ahaa inaan helno xa- maxaan ku raahdaa political stability xasilooni siyaasadeed oo runtii dalkan muddo dheer ee keentay meesha aan taagannahay oo foosha xun inaan inaan joogno maxaa yeelay labaatankii sano ugu dambeeyey intii ka horreysaba dee wa- xasilooni ma jirin haddaysan political stability jirinna dee shaqo ma jirayso wada shaqeenna ma jiraayo marka inaan ka shaqeenno in dalku uu helo xasilooni siyaasadeed oo dowladdu ay wada joogto oo la wada shaqeeyo markaasaa waxaa la gaaraa wixii la qorsheeyey in la qabto implementationkeedii laakiin dhaqanka siduu ahaan jiray waxay ahayd sanad walbaba dad cusub inay yimaadaan haddee fiiriya safaaraddan waxaan ku iibinaa idiin sheegayaa oo sir ah waxyaabihii laisku ridi jiray yaan meel dhignay ma fahamteen madaxweyne iyo baraamis isridaaya wixii lagu kharash garayn jiray waxaa safaaradaha ku dhiseen ma hor xasiloonida waa meeshaas way meesha ka imaanayso dal hadduusan xasilooneenna cid aaminaysa ma laha cid kulama aaminaysana ma laha xitaa dadkaagii iyo wasiiradaadii ma aaminaya inay sii shaqayn karaan beesha caalamkaana kulama shaqayn karto labo dowlad wanaag oo runtii wax naga maqnaa ahaa muddo dheer oo igu horeysa musuq maasuq fara badan eex fara badan waxa iyada nafteedaba ke- qayb ka ah xasilooni la'aan maxaa yeelay qof isku kalsoon ma jiro marka runtii dowlad wanaagga waxay noo ahayd iyada naftigeeda dee waxa keliya ee dowlad ku shaqayso waa dowladdaasi inay tahay dowlad nadiif ah oo runtii kalsoonina shacabkana ka haysata wixii lagu aaminana sidii ilaahay ugu aaminay ay u maamusho wada shaqayn fiicanna ay ay ka dhexayso taasaa marka waxay keentay inaan bilowno maxaan ka bilownaa dhismaha xaggee ka bilownaa inaan safaarada ka gadanno xaggee ka bilownaa inaan soo celinno adeegii dadku u baahnaayeen ee shacabku u baahnaayeen xaggee ka bilownaa nasiib marka waxaan u yeelanay safaaradda washington oo ahmiyad weyn noo noo ah dowladda maraykanka inaan ku yeelanno meel biri aan lagu lahayn waa ka baxaysaa ama waa ka guuraysaa meel dhulkeeda adigu aad leedahay dhulkeeda aad leedahay dhismaheedana aad leedahay iyo sida uu sheegay wasiirka dhulakii burburay oo dhan safaaradaheennii bacdamaa burbur nagu dhacay iyo dhibaato safaaradaheennii iyo dhismaheennina waa burbureen iyaga naftigoodii inaan dib ugu noqonno safaarado fiican iyo meelo fiican baa safaaradan ku leenahay laakiin dayac badan iyo burbur badan baa ayaa ku jira oo ka muuqda inaan dib ugu noqonno oo meeshii aan shalay adduunka kaga jirnay aan kaga jirno een safaarado cusubna iibino ay kow ka tahay london iyo south africa iyo ilaahay hadduu noo sahlo canada hadduu ilaah yidhaahdo dhaqaalahan haysanno dhaqaalo badan maaha dal fakriyaan nahay ee, dalkiisii uu kala maqan yahay oo qaybsanaan badan ay jirto maxaa la yidhaahdaa ee, canshuur badan dadku aysan bixin dadkeenna diyaasbaraha oo dibadaha jooga laftigooda aysan gadaal soo fiirin macnaha wixii ka badan faamilkoodii aysan gadaal soo fiirin laakiin waa dad wax nala laho intaasna wax waa sheegaan social media wax badan waa sheegaan Ha- maasha allah maasha allah haa marka runtii een, dhaqaalaheen waa meeshaas weeye laakiin haddii meesha uusan liig badan jirin oo dee wixii aan la dhicin ama dhaxadin ama jabka aan la gashanayn waa isgaari kartaa hadday isgaartana waa barakee leedahay oo waxbaa lagu qaban karaa hawshaasaan ku shaqeynaa bacdamaa aan khibraddeeda leenahay musuq maasuq wuxuu yahay qabyaalad iyo kala qaybsanaan waxay tahay khibraddeeda aan leenahay colaad meesha na gaarsiisa aan naqaano khibrad naga maqan ma laha marka wixii hadda naga maqan waa caqli iyo aqoon ilaahina waana siiyey oo dadkii ilaahay doortaan nahay oo soomaali ah soo saas maaha Een, waxaan waxa weeye waa dhaxal dhaxal soomaali ah weeye oo annagu runtii dadkii naga horreeyey ay ahayd inay nooga tagaan laakiin waa dadaaleen waxay qaban kareen waa qabteen lama eedeynayo wixii hadda ka dambeeya waa annaga marka annaga maamulkii baan nahay keliya maaha in wax nalaga sheego waxaa la rabaa taakuleen gacan inaadna siisaan oo garabnoo noqotaan oo taageertaan dowladdiinna waxaani waa dhaxal ummadda soomaaliyeed ay leedahay insha allah hadduu ilaah yidhaahdana waxaan rabnaa labaatan sano ama shan iyo toban sano kabacdi xaaladeena iyadoo sidaan si ka- kasii fiican inaan meeshaan uga sii guurno meel kasii weyn oo ka wanaagsan Ah. Een, waxa weeye dhaxalkaasi waxaa waxaa weeye ee dowladda oo iyada nafteeda aan wada leenahay waa dhaxal cid gaar leh gaar u leh ma laha dadku waxay isku khaldaan isku khaldaan maamulaha iyo dowladda dowladda waa idinka markaad dowladda caayaysaan idinkaas caayay waa xaqiiq haddaad madaxweynihii madaxweynihina caayisaan idinkaas caayay maxaa yeele idinkaas astaan qaran iga dhigtay aniga marka qof iscaaya ka warrama marka dowladdan idinkaas kale idinkaas kale maamulkeeda marka waa lagu kala aragti duwan yahay in loo- inaan lagu talax tegin yaa loo baahan yahay in listoosiyo mucaaradku waa fiican yahay in listoosiyo oo lisisoxo waa loo baahan yahay laakiin in la dumiyo looma baahna maxaa yeele waa dhaxal wey haddii la dumiyo wax haraaya ma laha annaga haddii hadda aynan sartaan samayn lahayn kuwa naga dambeeya wakti unbaa naga naga halaabi lahaa waktaa naga khasaari lahaa shan sano ka bacdi laga yaabaa kuwa soo socda inay samayn lahaayeen ama toban sano ka bacdi waxa weeye marka aan wada shaqeyno marka oo qof walba dowladdu uu dareemo in isaguna wax ku leeyahay oo uu wax ku darsado intaan iyo in ka badan waa gaari karnaa waana leenahay oo kartideeda kartideeda iyo caqligeedana waa haynaa laakiin waxaa la rabaa in dowladda markaas joogta gacan la siiyo waxaa jira qad aan la gudbi karin qadkaas in la iska ilaaliyo maxaa yeelay waa soo aragnay burbur waa soo aragnay dhib badan waa soo aragnay qax waa soo aragnay dowlad la'aan waa soo aragnay safaarad la'aan waa soo aragnay hanti la'aan waa soo aragnay iyada naftigeeda waxaa lagu gaari karaa waxay tahay wadajir iyo midnimo dalkiina marka dalkiina iyo dowladdiina maasha allah meesha xamaasad doonaa ka muuqata marka waxba ha kala hakranina waxa aad ma siinaysaan maxaa cabdulaahi waxaad qabanaysaan wanaag waxaad u qabateen naftiinna iyo dalkiina iyo dowladnimadiinna maxaa yeelay dowladdiina hadday xun tahay adiga laguma ixtiraamayo soo ma garan baasaboorkaaga lama ixtiraamayo marka lagu yahay soomaalian ahay gees baa lagu leeyahay maxaa yeelay gurigaagaa xun marka gurigiina wanaajiya gurigiin gurigiina hagaajiya madaxdiina ixtiraama waxa weeye qof walba waqtuu leeyahay qofkaasna shaquu hayaa shaqaduu hayana maalin walba waxbuu ku dari marka waxaa waxaa loo baahan yahay annagoo wada jirna dowladdeenna inaan dhisanno annagoo wada jirna dalkeenna inaan dhisanno oo qof walbaba wadaniyadii iyo patriotismkii aan lahaan jirnay qof walbana soo celiyo qabiil wax waana tari waaye qof jeclaystin wax waana tari waaye qabyaalad waana tari waaye waa in loo noqdo marka meeshii aan naqaanay oo soomaali ee isku duubnayd oo ay wax wada lahayd oo wax ugu horreeya wada lahayd ee ahayd dowladnimo iyo dal iyo dad waa mahadsantihiin waxaan rabaa jaaliyadda inaan la dardaarmo oo aan fariin u diro jaaliyadda soomaalida oo ku nool maraykanka iyo canada iyo qurbaha guud ahaan Een, dowladdu dhaqaalaha cirka kama hesho dowladdu dhaqaalaha waxay ka heshaa dadkeeda iyo siday ugu gacan furan yihiin ee wadaniyiin u yihiin patri- patriotic ee u yihiin sida la sheegay een, waxaa waxaa weeye een, waxaa laydinka rabaa inta harti inaad samaysaan oo ah in safiirka gurigiisii iyo qunsuliyad aan samayn doonno iyo guri martidii soo degto intaba waa waa ka adagna hadduu qof kastaba xoogaa lagu qori uu keeno intaas in ka badan waa samayn karnaa intaas waxaa dheer bacdamaa dalkii iyo dowladnimada aad leedihiin iyada naftigeeda qorshe in la sameeyo oo annaga qorshihii aan keenno oo safiirka iyo iyo howlwadeenada safaaraddu ay ka shaqeeyaan in qof walbaba uu wax ugu ta- ugu tabaruco uu bixiyo dalkiis u bixiyo maxaa yeelay waxa annaga aan qabanayno oo aan ku darayno waa wax idinka aad wada leedihiin diyaari mudan madaxweyne diyaari waxa aad wada leedihiin wey annaga shaqadii keliya shaqaalaan nahay shaqadii keliya yaan idin haynaa keliya tan labaad waxa waxa weeye dad badan baa degan oo aad u fara badan saameyn badan aad leedihiin markaa isku duuran tihiin oo wadaniyadiina aad leedihiin saameyntaasi waxaad uga faa'iideyn kartaan dowladdiinna yaad uga faa'iideyn kartaan maxaa yeelay saameyntaasi qof walba oo soomaali ah waxbuu wa- waxbuu hayaa qof aqoon buu hayaa qof dhaqaaluu hayaa qof ganacsiuu hayaa ee intaas markii dowladda aad la joogtaan oo si fiican ula shaqaysaan saameyntaasi waxaa lo- wa- wa- wa- waxaa- waxay gaaraysaa dowladdiina iyo dalkiina gaaraysaa marka markii aad u shaqaysaan keli keli waxa weye waa soo aragnay laakiin markaan wadar u wada shaqeeya wadar u wada shaqeeya safaaradda waxaa laga rabaa iyadana marka jaaliyadaas inay abaabusho jaaliyadda inay abaabusho oo runtii ay maxaan ku rahdaa orientation badan siiso oo ay ugu tagto meelahay degan yihiin ay macluumaadka dalka uu maraayo ay u sheegto waxyaabaha meelaha lagu soo qorqoro inta badan waa been ogaada waa been beentaas markaad maqashaan waxaad ogaataan maalmo ka bacdi inay been tahay haddana been kale waa rumaysanaysaa haddana waad ogaanaysaa inay been tahay oo waxna ureeriyeyba marka waxaa la rabaa filter inaan lahano oo wixii ladiin sheego aydan aaminin marka dowladdu safiirka iyo howlwadeennadooda ka mas-uulah inay tagaan ay dadku warbixiyaan annagana wasaaradeenna ee informationka ee iyadu naftigeeda ay warbixin samayso oo ay dadka la hadasho insha allah si aan u mobilize garayno shacabka dibadaha jooga safiirka iyo howlwadeena waxaa laga rabaa dadka soomaalida ah waxtarkooda inay ka faa'iidaystaan ilaa dadku isku isku isku isku level ma aha inay ka faa'iidaystaan waxaa laga rabaa inaad kala shaqaysaan sidii loo gaari lahaa dowladda haddii dowladda hadday tahay sidii loo gaari lahaa ganacsatada si dalkii loo maalgeliyo haddii ay tahay jaamacadaha iskuullada si loo gaaro hadday tahay jaraa'idiyada been baa lagu qoraa maxaa yeelay markii la yidhaahdo soomaaliya waxaa ka soo baxaya wax xun waa dad idinkoo kala afaafiye waxaas oo laga yaabo qaarka qaarkood inay soomaali yihiin laakiin waxaysan u samaynayn ma yaqaanaan marka jaraa'idadaas iyaga naftikooda la gaarsiiyo annagu inaan nahay dal hore u socda dad recovery samaynaya oo runtii meel weyn higsanaya dowladdu wax kasta ha iska aato ileen waa adige iska dhex fiiri soo ma garan iska dhex fiiri inaad tidhaahdo dowladdeeda waa wanaagsan tahay dowladdeeda waa wanaagsan tahay laakiin waxaa laga yaabaa meelo in loo baahan yahay inay wax ka saxdo marka saf- safaaraddii howlwadeenadu waxaa la rabaa inay saas iyaga nafta u shaqeeyaan oo dowladdu ay gaaraan ee, maxaan ku rahdaa dad dadyooga maraykanka ahna ay gaaraan idinkana al- aad u noqotaan albaabadii volunteer aad ula shaqaysaan hadduu ilaah yidhaahdo hadalkayga waxaan kusoo gabagabeeyey ilaahay waxaan ilaahay uga baryaaya soomaaliya la israacdo inay israacdo oo aad midowdo ilaahay qulubtooda inuu soo celiyo ilaahay inuu colaadda iyo dhibaatada ka saaro ilaahay soomaaliya inuu guuleeyo oo waxa ay haystaan uu ilaahay tuso ilaan wax walbaan haysanaaye insha allah hadduu ilaah yihahdo waan kusoo noqonayaa xaflad intaan ka weynna waa suu imaanayna insha allah hadduu ilaah yihahdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wbarakaatu
madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo kaasaha oo khudbadaas ka jeedinaya dhismaha safaaradda washington ee waddanka mareykanka kula wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal barnaamijka xulusada wareysyada ayaad degeysanaysaan radio cdaan oo nagala socotaan goor waxaan idiin soo gudbin doonaa qarax khasaare geysta oo maanta ka dhacay magaalada leelo bulo bardo oo gobolka hiiraan ka tirsan balse waxaa markaan aadiya magaalada beledweyne ee isla gobolka hiiraan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa maanta ka dhacay kulan looga soo horjeeday maamulka hirshabeelle ee ka aramiya gobolada shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan xubnaha kulankan udhexeeya oo ahaa maamulka degmada iyo xubno ka socda ururada bulshada rayidka ah ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa lagu lafoguray xaalada maamulka hirshabeelle iyo sidoo kale ee xubnaha ee ka aramiya ee gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle wakiilka u ah xubnahan oo warbaahinta kula hadlay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxay sheegeen inaysan jirin haba yaraatee ee, wax hirgelin ah oo maamulka hiirshabelle uu ka sameeyey magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan islamarkaasina aysan jirin wax taageer ah oo u muujinayaan ee, madaxweynaha hiirshabelle maxamed cabdiwaare iyo xukuumadda u hogaansho markii la wada hadlay oo la falanqeeyey waxaa u soo baxday in dulmi oo ka ku taala ku saabsan yahay dulmi ku saabsan hirshabeelle in is meesha ka dhacay hirshabeelle waxaan ku cambaaraynaynaa inay xaquuqdii hiiraan ay dhumisay oy u cadaalad falin oo mataqaanaa beelo khaas ah ay mataqaanaa sadbursi siisay sidaas aageed beesha baacad waxay go-aan ku gaartay in hirshabeelle bilkulli ay qaadhacday ayna la shaqay doonin ayna taageeri doonin intaas bacdigeed xildhibaanada oo beesha baacadi waxaan ugu baaqaynaa inay mataqaa hirshabeelle qaadacaan oo ay mataqaanaa ka tanasulaan oo ay nin walba guryihiisa iska xaadiro kula salaynaya waxyaabaha iyaga gacantooda soo gala waxay ku saleeyeen isbaarooyin dulmi maxaa maxaa qofka oo wax weydiinaya waxay ku salaynaya xaggee isbaar u taalla annagan waxay dadka ku fidna ay ku abuureen haddaanan laga hortegin in ninkii isbaaro u taalla ama wax dilayo in ay xaq la ogol yahay ninkii xaqa walaalka iyo islaamka iska ilaaliyo oo aan dhiig muslimiin gelin oo dhib gelin inuuna xaq ku lehen waxba u ku lehen deegaanna uu ka aheen waxbana uu ka aheen meesha waxaan caddaynaynaa marka ummadda inay deegaanna uu ka aheen waxbana uu ka aheen meesha waxaan caddaynaynaa marka ummadda inay na fidnaynin ha iskaga tagaan meesho hadday ay ogaa kareen baahida ka jirta deegaanka iyo dalka iyo dadka iyagu ugooniga ah hirshabellena ma ogolin waana qaadacnay xaquuqna kuma haysa meesho dulmigaas haddiin xal noo helin waxaan leenahay waxay nagu dirayaan in hadduu ilaahay ku rayaan waxyaaba aan meesha ku jiro inay meesha soo galaan ilmaha dhalinyarta ah oo xoogaa jiriryoonaayo oo dhahaya meeshii aan maaragtay aan xaq way lahayn aan dagaalana ama dhib aan keenno ila xaqayna baa nagu filna waxaan leeyahay dulmigooda in caalamkaa tusaynaa inay wax wanaag ay meesha ku haynin oo hadduu ilaahay kuu roon yahay ay ku salaynayaan xaggay taallaa ee, yaa wax yaa yaa arrintaas socotay horjoogsan karo annaga horjoogsan mayno dad dad dili mayno laakiin waxaan caddaynaynaa inay meesha xoba ku haynin hirshaba hirshabeelle xildhibaanada annaga noo joogo meesha iskaga tagaan anala ama waxa ka qabtaana waxa meesha jira dadkooda inay inay dhib qabanayaan dhib qaban horta ha arkaan dadka hurdada ka kacana wayba iska hurdaayaan marka geed dheer iyo geed gaaban waxaan u fuulaynaa inaan xuquuqdeena si karti leh oo raganimo leh oo la yaqaana aan ku raadsanno waxaan u sheegayaa xildhibaanada hirshabeelle ee annaga na matalo inay ka baxaan baarlamaanka hirshabeelle wax ay noo qabteen iyo wax ay awoodaan midna male hirshabeelle inay isaga baxaan xaquuqdeena haddaysan keeni karin bannaanka ay u baxaan sida la sheegay oo ah in beesha magaalada beledweyne degan magaalo madaxda gobolka hiiraan iyo degmooyinka kala degan ay dulman tahay kana hadasho dhibaatooyinka ay qabto shirka ajandihiisa oo sidaas ahay Ee, waxaan jeclahay magaaladan waa degannahay waa magaalo madaxda gobolka hiiraan beledweyne waa la yidhaahdaa laakiin waxay matashaa shan degmo oo gobolka ka kooban shanta degmo saddexda ka mid ee waxaa laga xukumaa magaalada maamulkaanay ka baxaan wax alla wixii ma aragtay degmooyinkaas dadka degan deegaankan hadda aan joogno waa degannahay kabeel ahaan waana ku xoog leenahay hantideennaa taallo markay ugu yaraato degmadan beledweyne afar baabuur ama shan baabuur oo aan leenahay oo dalka annaga aan leenahay tuulooyinka beledweyne laga xukumo ayaa baxa subaxiina soo galo soo geliyo xoolo bal qudaar ay nuuc subaxina keenaya magaalada halkaas waa gari kartiin dukaaman iyo ganacsiyaan ku leenahay dad deegaan ahaan nahay baadacaddada beledweyne ama dhammaan baadacaddo koobi ma aha waa original koobi ma nihin annaga waxaan nahay original taariikhda aan leenahay waxaa loo akhrin karaa dib ciddii waxgarad ah ee wax fahmaysa ee mas-uula mas-uuliyiinta qaarkeed oo aan u aragno waxa markaas ay ujeedaan oo indhahooda qabtaan bas inay ka hadlayiin oo aanay fikir lahayn layskana soo magacaabayo qofka mas-uulka ah waa inuu dib u fiiriyo wax u akriyo taariikhda maxay ahaa jirta magaalada beledweyne waxaa ka dhacday waa magaalo madaxdii xuquuq fara badan aan ku leenahay wax kasta oo la keenaan ku leenahay maadaama magaalo madaxdii gobolka ay tahay marka dadka indhaha istiraayo siday ku hadleen akhyaartii hore u hadashay hirshabeelle waa qaadacnay waa qaadacnay cod dheerana ku qaadacnay magaalo madaxdaana degannahay ee, waa qaadacnay mana jirto hirshabeelle soddon iyo saddex dhacdo oo magaalo madaxda gobolka hiiraan oo heer gobol ah oo dembi ah oo nagala galayaa noo qoran dad cawaan ee ma dhihin waa qoran yihiin waxayna qoraal ay leeyihiin waana soo bixi doonaa dad badan oo fara badanna waa arrintaas ciqaab badan ay ku mutaysan doonaan soo oo hadda indhagaha istirtiraayo indhaha istiraayo ama maamul gobolla iyo ha ahaadaano ama hirshabeelle ha ahaadaano soddon iyo saddex dhagma dhacda u qoran baadacadde magaalada beledweyne waxaan leeyahay waa qaadacnay maamulka hirshabeelle kadib maamul ku dhisan nidaamka awood qaybsiga 4.5-ka sidaas darteed wuxuu maamulka hirshabeelle duudsiiyey kuraastii ay xaq u lahayd waxaa ka mid ah sida guddoomiyaha gobolka hiiraan ku-xigeenka koobaad taliyaha taliyayaasha ciidamada xubnaha kale ee muhiimka u ah ee beesha oo xaq u lahayd sidaas darteed waxaan u sheegaynaa madaxda dowladda federaalka mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle iyo beesha caalamka amisom inaan wax wada shaqayn ah hirshabeelle iyo beesha caalamka amisom inaan wax wada shaqayn ah la yeelan doonin Een, hirshabeelle hadday diiddo maamul la wada leeyahay waxaa la dhisan doonaa maamul la kala leeyahay oo hirshabeelle la wada magac baxay waxaan leenahay marka wixii ku heshiinin waa ka baxdeen waxaan annagana yeeli doonaa wax kasta oo noo fududaynaayo inaan idinka idin duminno oo hirshabeelle ku duminno waan samaynaynaa hirshabeellena waa qaadacnay xildhibaanada hirshabeelle ku jiray kuwa dowladda federaalk waxaan leenahay mas-uuliyaddii aad u qaadeen beesha waa dayacdeen
kulan wanaagsan ayaana leenahay barnaamijka xulashada qureysada ayaad degeysanaysaan radio cadaadana waa nagala socotaan wararka laga helayo degmada bolobardi ee gobolka hiiraan waxay sheegayaan in halkaas doornimada maanta oo ka dhacay qarax khasaare kala duwan geystay dad goobjoogayaal ah ayaa waxay caawa inoo sheegeen in qaraxaas uu ahaa mina la geliyay dhulka islamarkaasna uu ka dhacay suuq lagu iibiyo xoolaha ku yaala degmada bolobardi ee gobolka hiiraan ee waqooyiga soomaaliya ugu yaraan laba ruux oo shacab ah ayaa waxaa la tilmaamay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen kuwaas oo lala carreeyo isbitaalka guud ee magaalada buluberde ee gobolka hiiraan mana jirto khasaare kale oo qaraxaasi maanta ka dhacay magaalada buluberde ee gobolka hiiraan ka dhashay suuqa oo qaraxaasi ka dhacay ayaa waxaa la xusay in toddobaadkii mar uu isugu yimaadaan dad xoolo dhaqato ah iyo ganacsato halkaasi keenta caanaha iyo qudaarta iyagoo ka keena tuulooyinka hoostaga magaalada buluberde ee gobolka hiiraan ma jirto wax waroo ka soo baxay maamulka hirshabeelle iyo kan degmada buluberde ee gobolka hiiraan oo ay uga hadlayaan qaraxee maanta ka dhacay suuqa xoolaha ee magaalada buluberde ee gobolka hiiraan waxay waraa kusoo korra saaxiibayaal wax ku dhegeysa doontiin wararkeena barnaamijyo dambe ee soo socda xulashada wareysada ayaad dhegeysanaysaa redio wacdadan oo nagala socotaan wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa faahfaahin ka baxshay dhaqaalaha ku baxday dhismaha safaaradda ee dowladda federaalk soomaaliya ay ku yeelatay magaalada washington ee mareykanka wasiirka wuxuu sheegay in lacag dhan afar milyan iyo saddex boqol oo kun oo dollar ay ku baxday dhismaha safaaraddaasi lacagtan ayuu sheegay in sanadii ugu dambeeyay ee dowladda soomaaliya ay aruurin jirtay islamarkaasna lacagtaasi ay bixisay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee soomaaliya maanta wa- waxaan ku faraxsanahay sidaa daraaddeed iyadoo maanta ay suura gashay inta la furo waxaa noogu xigi doonaa sida amarka aad ku bixisay inaan mid ka samaysano magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa iyadana aan ku tala jiraa meelo kale oo badan baan doonaynaa safaarada in laga sameeyo dakhligeennu waa yaryahay laakiin waxay ku suuragelisaa waxa weeyaan iyada oo wixii dalkaas soo galaba laysla ogaada meeshuu marayo oo iyadoo amarka dowladda lagu socday iyo amarka madaxweynaha wax waliba halkay marayaan la ogaado dad yow soomaaliyeed baad ogaanaysaan ayay tani ku suura gashay in in la sameeyo waxaa kaloo ku xigi doona oo a- a- ajendaha noogu jira eh, ama qoondaha noogu jira in eh, Bre- Pretoria mid laga iibiyo in eh, uu, xafi- meeshaan ku leenahay la- muxuu ah la yidhaahdo eh, Nairobi ayadana dib loo dhiso waxyaalahaas baa ku jira madaxweyne amarkii aadna siisay baana lagu socdaa waxaa kaloo ku jira in kuwa kale ee burbursan la dayac tiro ayaa iyagana meesha ku jira waxaa ku jira oo kale wixii eh, eh, hanti aan leenahay dalka gudihiisa in iyagana lasoo lasoo tirakoobo tirakoobkaas oo madaxweyne eh, dhammaad ku jira oo hadhow aan ku keeni doono ciddii ku jirtana laga saaro eh, da- dalka soo dadka soomaalida dib loogu soo celiyo aad iyo aad iyo aad iyo aad baan waxaa doonaya halkan madaxweyne dhowr jeer baan anagu halkan imi oon aqalkan iyo aqala kaleba isku soo aragnay kanaa lagu conclusion ku noqday safiirka eh, cali cali shariif ayaan aad ugu mahad celinaya iyo wasiirka oo iyaguna eh, eh, ta- tamar tamarta ay lahaayeen da- duldhigay ayaa runtii aan u mahad celinayaa dhallinyarada ka soo shaqaysa ee soomaaliyeed halkan ka shaqaysa ee wada volunteerka ku shaqeeya runtii volunteerka u shaqeeya madaxweyne ayaan mahad u celinaya madaalayaasha ah oo iyagoo lacag qaadanayn haddana halkaa yimaado madaxweyne u shaqeeya dalkan ayaan mahad u celinayaa Eh, finally waxaan mahad u celinayaa ra-iisul wasaaraha oo markuu ogaaday inaad halkan imanaysa madaxweyne this time laba wiig ka shaqaynaya in lacagtani suuro gashay lasoo diro oo amar bixiyey runtii inay lacagtaas suuro gasho in lasoo diro oo maanta aynu halkan lacagtii aan- aan aan- aan tirino oo aqalkan inagu soo wareego saas daraaddeed eh, waan ku faraxsanahay anigu ruy anigu waxaan iska ilaalinayaa emotion inuu igalo oo, eh, meesha aan wax qarxi baan iska ilaalinayaa Yeah, really. marka aad baad u mahadsantihin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wasiirka aad uu mahadsan yahay maanta waxa aan furayno waa dhisme safaaradeed oo ay safaaraddeenu ku shaqayn doonto oo ay kirada uga bixi doonto oo diblomaasiyiinta soomaaliyeed insha allah ay ku shaqayn doonaan laakiin safaaradda horey u furnayd waxaana safiiradii soo shaqeeyey ka mid ahaa wasiirkeenna arrimaha dibadda danjire axmed ciise cawad oo muddo halkan eh, safiir ka ahaa Een, waxyaabaha wasiirku uu noo sheegay waxaa ka mid ah inay jireen dad soomaaliyeed oo reer maraykan oo is abaabulay oo rabay inay safaarad dhisaan kharashkooda ku dhisaan marka waxaan rabnaa asagoo ku hadlaaya magacii wasaaraddii arrimaha dibadda iyo inuu yahay nin idinku dhowo qulubtiina ku dhow inaan halkan kusoo dhaweyno wasiirkaana madaxweynaha kusoo dhaweyn doona waadna mahadsantihin
waa mahadsantahay cabdinuur madaxweyne marwada madaxweynaha
saaxiibkay eh, wasiirka maaliyadda safiirka iyo eh, howlwadeenada safaaradda volunteeriska iyo eh, dadweynaha soomaaliyeed Eh, we're also uh, I'm told that also a representative from the State Department is here. Uh, they have been always uh, supporting us, so they are also uh, welcome to this important occasion. marka intaanan madaxweynaha soo dhoweyn waxaan rabaa inaan laba kelmadood sheego kelmad waxa waaye mahadnaq kelmadna waxa waaye isxusuusin jaaliyadda soomaaliyeed ee maraykanka joogta oo safaaradda aada u garab istaagay Eh, oo iyagu markii hore ballan qaaday inay safaarad iibiyaan Eh, inaan u sheego in aan ah, kelmadaan iyaga u sheegayo kelmadda waxay tahay gadaal baan ka sheegi doona waxaan u mahadnaqayaa hortaada adigana jeclaan lahaa inaa ogaatid muddo badan la sheegay dad soomaaliyeed oo gabdho u badan oo volunteeris ah oo tan iyo laba kun iyo shan iyo tobankii markii safaaraddii soomaaliyeed dib loo furay eh, afar iyo labaatan sano kabacdi markay ay ay xirreyd dad soomaaliya gabdho yaryar oo maraykanka ku koray iyo gabdho kale oo ilmo korsanayay oo zahra abraar ugu horreyso inay volunteer ku shaqaynayeen from day one waxaa ka mid ah gabadh la yidhaahdo cosow sumaya marmar loogu yeero eh, oo qoftii ugu horreysay halkan ka volunteer garaysa ahay ina eh, cabdi eh, cabdiilaah maalinguur Eh, waxaa kaloo jirta gabar la yidhaahdo khadra oo iyaduna eh, volunteerska gadaal kusoo biiray ah waxaa jirta gabdhihii tegay ayaan iyo leyle iyo oo iyaguna eh, shaqooyin kala helay laakiin safaaradda volunteer joogta u ah waxaa ka mid a gabar xaali la yidhaahdo oo kon- konferensyada ugu waaweyn waddankan keligeed samaysta sigil ahaani madaxweyne dadkaas iyagoo volunteers ah subaxdii toddobadana waa soo galaan habeenkiina waxay shaqeeyaan sam- haddii loo baahdo ilaa iyo midnight ma aha eh, ka badbadin waa hadal run jira waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah eh, waxaa ka mid ah cali baashi oo inkastoo uu isagu shaqaale safaaradda yahay oo uu yahay eh, darawal laakiin eh, darawalkuna kelmad ceeba maaha ma garaysa wax- darawal iyo wax badan buu yahay Eh, ilaa iyo maalintii safaaradda eh, intaan la furin xataa shaqaynaya mararka qaarkood madaxweyne isaga wuxuu soo gadaa eh, markii marti noo timaado sharaab buu soo gadaa si uu dadka ugu qaybiyo xiisaha uu qabo in safaaraddu ay shaqayso waxaa iyaguna madaxweyne eh, mahad iyo eh, t- eh, sheegid mudan tilmaamid mudan dadka soomaaliyeed ee maraykanka jooga from california to eh, maine iyo inta u dhaxaysa oo ay ugu horeeyaan dadka reer minnesota iyo dadka reer ohio Iyo- iyo virginia oo ah dadkii iyo- iyo- iyo- iyo atlanta intaana tansiya sheegay ya. iyo atlanta iyo waa- waa- waan sheegay madaxweyne soomaalida maraykanka joogta oo dhan Eh, uma ay kala harin way kala dadaal badnaayeen way noo kala dhowaayeen kulligood waxay eh, garab istaageen safaaradda la-aantood safaaradda soomaaliyeed meeshay gaartay ma gaarteen Eh, taas marka waa mahadnaqi dabcan madaxweyne waxaa kula taagan eh, shariifka maxamed oo isaguna ahaa entertainanka saf- safaaradda oo aad iyo aad madaxweyne waxaa halkan jooga oo ammaan mudan eh, ammaanta ugu badan beerhabis mudan nin soomaaliya oo injineer ah oo soddon eh, kun oo doolar geliyey safaaradda markii ugu horreysay sidii ugu hayo magaciisa waxaa la yidhaha cabdulaahi barow eh, halkaasuu taagan. madaxweyne waxaa kaloo jira oo la jeeda maanta inuu joogo ma aqaano nin la yidhaahdo nuur oo isaguna nuur ma joogaa nuur sheekh eh, ya Ah, may nuurkaana waa aqaan nuurkaani waa mad- waa madadaaliye waxaa jira nuur eh, nuurkii oo shiikhii halkan ku dhiman jiray oo central bankiga madaxda ka ahaan jiray oo magacii waa ilaa nuur sheekh cali miyaa la yidhaha? nuur sheekh cabdi oo ahaa safaaradda ninka u sameeyey internet systemka lacag la-aanna ee u- ugu shaqeeyey Eh, madaxweyne intaasi waa ammaantii dadka badan ammaanta mudan waa badan yihiin wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayay kaasoo afaafin ka bixeen lacagta ku baxday safaaradda ummadda soomaalida ay ku yeelanayso magaalada washington ee waddanka maraykanka barnaamijka xulusha walaysada ayaad degeysanaysaan radio cdana waa nagala socotaan saaxiibayaal magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa markan aadaya waxaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho tababar socon doona lix bilood uga furmay gaashooryaal iyo xeeryaal ka socda xubnaha federaalka qeybta ka ah ee maamul goboleedyada iyo maxkamadda sare ee dalka kaas oo tiradu ay gaarayso afartan qof kuwaasoo kor lagu qaadayo aqoontooda gaasooranimo fulinta tobabarkan ayaga waxaa iska kaashanaya qaramada midoobey ee maxkamadda sare ee dalka siduu sheegay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka gari qambaashe yuusuf axmed aad u baan ugu faraxsanahay oo maanta aan isugu nimaadno tababarkan qiimaha badan ee runtii ku cusub ee nidaamkeenna garsoor ee maanta halkani nooga bilaabmaya si aad baan idinkaga mahadnaqayaa ka qaybgalkiina iyo runtii sida xamaasadda leh ee ka gonaanshuhu ka muuqdo ee dhammaantiin uga soo qayb gasheen ee waqtigii loogu talagalay inaad u timaadeen idinkoo meelo kala duwan iyo gobollo kala duwan ka yimid isla markaana ay idiin taalay shaqooyin waaweyn oo aad adag oo aan ka warhayo howlaha dhammaantiin inoo yaal mar labaad waxaan uga mahadnaqayaa qaramada midoobay taageerada ay mar walba inaga siiyaan sidii uu garsoorka soomaaliya dib ugu dhismi lahaa ee wacagihiisa iskugu taagi lahaa runtii waa runteed sidii ay ka hadlaysay markii ugu horreysay nus aragnay waxaan uga warramo u sheegay taageerada ay garsoorka siiyaan marka la barbar dhigo hay-adaha kale ee dowladda inaanay waxba ka ahayn waxaan u sheegay dalkan ahdaafta uu leeyahay ee nabadaynta leh ee dugudhiska leh ee kobaca dhaqaale leh ee yaraynta faqriga leh inaan la xaqiijin karin haddii aan la helin garsoor hufan oo madax bannaan oo tayo leh oo adeegii loo baahnaayo cadaaladeed awood ku filan oo ku fuliyo u leh dabcan iyaguna waa nala garowsadeen hawshaas inay waxay nagala qabtaan waxyaabihii aan soo jeedinay waxaa ka mid ahayd garsoorku inay lagama maarmaan tahay inuu isagu isku filaado oo u dhammaan shaqooyinka uu leeyahay uu qabsado haddii ay noqoto arrimihiisa maamul haddii ay noqoto arrimihiisa maaliyadeed iyo haddii ay noqoto tayeynta iyo tababarada garsoorka marka tababarkani wuxuu bilow u yahay tayeynta garsoorku isagu istayeynay tababarada ka imanaya garsoorka ee garsoorka la siinay midaynta tababarada tababaradii kala duwanaa ee hay-ad walba intay timaado iyadu waxa ay doonto ay bixin jirtay in maanta laga bilaabo uu tababarkeenu noqdo mid midaysan idinka halkan fadhiyaana aad noqotaan tababarayaashii tababari lahaa dhammaan qaybaha kala duwan ee garsoorka ama ha noqoto garsuurayaal ha noqoto xelaalayaal ama ha noqoto shaqaalaha kale ee garsoorka markaa runtii tababarkan socon doona afar iyo labaatanka toddobaad ama muddada lixda bilooda inkasta oo aanay isku wada xigin uu kala googo-an yahay muhiimad gaara uu leeyahay garsoorkeena waxaynu rabnaa laga bilaabo markaa tababarkan dhammaysataan inaad idinku noqotaan macallimiintii inaad idinku noqotaan tababarayaashii garsuurayaasha aynu qaadan doono xelaalayaasha aynu qaadan doono shaqaalaha aynu qaadan doono iyo kuwa shaqeeya hadda intaba waxaan rabnaa inaad aasaas iyo guddig aad u noqotaan aasaaska maxadka tababarka garsoorka aynu ka warhayno inaynu gacanta aasaaskiina ku hayno aasaaskiisii ku hayno
dowladda federaalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay shir caalami ah oo madasha waatashiga soomaaliya oo raanta bisha soo socota ka furmi doona magaalada caasimada ah ee muqdisho wasaardullahi xafiiska ra wasaraha dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi xamed waxa uu sheegay in shirkaasi ay kasoo qayb geli doonaan dhammaan hay-adaha taageera soomaaliya wuxuu sidoo kale uu tilmaamay in dhammaan lagu maamusay madaxda maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya marka laga reebo maamulka jubbaland oo khilaaf xoogan oo kala dhexeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya bismi illahi raxmaan iraxiim waxaa maanta igu farxad ah inaan shacabweynaha soomaaliyeed aan la qeybsado in ay soomaaliya ay ay ay martigelin doonto shir caalami ah oo ka dhici doona bisha kowda octoobar iyo labadeeda magaalada tan muqdisho shirkaasoo loo yaqaano madasha wadatashiga soomaaliya ay kasoo qeybgalayaan ilaa iyo afartan dowladood iyo hay-ado fara badan oo daneeya soomaaliya horumarkeeda dhaqaale horumarkeeda siyaasadeed iyo horumarkeeda amniba waxaan marka annaga aan maanta kalsoonida aan ugu qabanay soomaaliya ay ka mid tahay in amnigii aan aan wax ka qaban karno in dhaqaale ahaan aan ku filnaa in aan aan shararka noocaas aan aan qaban karno habmaamuuska soomaalidan maanta inuu horumar gaaray oo ay diyaar u tahay inay hoostgarayso ama ay qabato shirarka noocaana oo ilaa iyo kontomeeyo wadan oo kala duwan ay kasoo qaybgalayaan marka farba- farxad bay noo tahay shirka labada bari u soconayo maalinta ugu ugu horeysa waa maalinta ama technicalka farsamada eh, ay wasaaradaha sida ay u qaybsan yihiin tubaha qaranka eh, siyaasadda loo dhan yahay arrimaha bulshada horumarinta dhaqaalaha iyo amniga iyo eh, cadaaladda maalinta labaadna waxaa noo eh, hadli doona imaan doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha qaranka mudane xasan cali kheyre sidoo kale waxaa meesha imaan doona eh, madaxda maamul goboleedyada wadanka iyo gobolka banaadir oo ayagana kasoo qaybgeli doona marka waxaan rajeynaynaa inaad qof kastoo soomaaliya maanta uu eh, hamigiisii iyo uu kor u qaado aan aragno inay dowladanada ay waxaasoo eh, shirarka noocaas ay wadankeeda ku qabsan doonto wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdulaahi xamed ayuu kaasi hafafe ka bixinayay ee shir horaanta bisha soo socota ka furmi doona magaalada caasimadda ah ee muqdisho qayb gudoomiye barnaamijka ayaan soo garaad kusoo dhawaatan kalamaan
war waxaa la yidhi adaa moogow hurdow wax jira moog baa tahe soomaaliya waa mashruuc war waxaad sheegaysa warkii baylaaha war adaa moogow hurdee soomaaliya waa madluul war sidaas ma ahane adaa moogow hurdee soomaaliya waa mashquul war adii moogow hunduro haytamaa soomaali mahabuusu war sidaas ma ahe adaa moogow hurdee soomaaliya waa miskiin adaa moogo hurdee soomaaliya waa majnuun adaa moogo hurdee soomaaliya waa mariid war adaa moogo hurdee soomaaliya waa maryaad war adaa moogo hurdee soomaaliya waa madow malak ku dil aryaama maryahay wuxuu adaa moogo hurdee soomaaliya waa maril war horuu abaan cabdil wuxuu sheegay soomaalidu inay bugto wuxuuna yidhi soomaalidu soomaalidu soomaalidu lalalala soomaalidu way bugtaa basad weeyo la hubi inuu cudur baani helay bidhaanta laga gartaa bidhaanta bidhaanta bidhaanta laga gartaa war adeer annagu ma bugne idinkaa buka weligeedba markaannu geelu heesnay goronyo u heesi jirtay war waxa buka ee balaayadu ka raacday waa kenya madaxweyne farmaajo ayaana shaarbaha saartay war waxaan la yaabay siyaasiyiinta dhegaystay khudbada uhuru kenyaata oo aan suguntii madaxweynaha soomaaliya oo beenta magaalada soo geli war dadkaanan sugin khudbaddii madaxweyne farmaajo ee midii uhura kenyaata la booday ceebtii ka raacday waa looga war xildhibaan fiqi khudbad kastoo madaxweynaha u jeediyey dhaliil uu ka sheegi jiray midii qaramada midoobey uu ka jeediyey waxba kama sheegin war aniga waxaan la yaabay taageerayaasha xuurtaysan ee soo qorayay madaxweynaha ruwaanda paul kigami ayaa magaca madaxweyne farmaajo ku ooyey war waxa asigoo ooyaaya ka baxay shirki qaramada midoobay waa uhuro kenyaata ayay yaa dharbaahay yaa kale farmaajaa dharbaaxay war waxaa la yidhi qof aad ka hanweyn tahaa dharaar ku hawaysatoo war badan layskama hayee hantida anigaa le iyo haddeer ha laygala hadliyo wuxuu la hinraagi jiray uhuura muxuu ka helay war anaa kuu sheegaye kollay hambaquurtanimo hamuun loogama dhargeye inuu hiimhiimsadiyo hungi iyo been buu ka helay huuru ma eraf aday humuhumu hadal ma eh hambariirismana aragta ma eh mayn sheegay haadu waa kor dhaban tahay howliyo hanti wadaag war naga tag uhuru kenyaata hanti lama wadaagayne war niyo hanti wadaagana sheegaya waa maxay war marruushkii baa idin soo galay ma nabad iyo nololaa hanti wadaag qaadatay war war ma haysaane arrin lagu farxaa ka dhacday maraykanka dhismihii safaaradda soomaaliya ee maraykanka ku shaqayn lahayd ayay magaalada washington soomaaliya ka gadatay waana guri saddex biyaana ah madaxweynaha soomaaliyaana xarigga ka jaray war ilaa lixdankii annagu maraykanka guri kiraamka maanaan deganaan jirine aaway midii hore war niyo taasi waxay noqotay derged war soomaaliya markay burburtay safaaraddoodina malaha waa burburtay kollayba haddaan safaarad ku lahayn madaxweyne farmaajo waa ogyahay sababtoo asagaa ka shaqay jiray waryahoy isanbasiliga ameerikaanka buusha ka dhisateenna safaaradda tii maraykanka kayaali inoo sarla ka dhisata isan diidi kortaana maraykanku buush ma dhistaan koonfur galbeedna ma leh war maraykanku buush way leeyihiinoo georgi buush baa madaxweyne u soo ahaan jira tiraba ka laba jeer weliba war unii baari jirnay buush weelkan buuy buush weelkan buuy war buushka aad sheegaysaan ma buushow ku dhashay warnimaya war ma haysaane madaxweyne farmaajo markuu safaaradda xarig ka jaraya wuxuu yidhi soo dhowaada soo dhowaada siraa idiin sheegayaa maraykankan lahay ma soomaali meelu rogdi war soomaalidu la hadlaya inaga dhegayso wuxuu wuxuu yidhi lacagta aan ku gadnay safaaradda soomaaliya ee maraykanka waa tii la isku ridi jiray oo madaxweyneha iyo wasaaraha isku ridi jireen war anigu haddii aan ka mid ahaan lahaa madaxweynuhu intii uu warka u sheegaya waxaan odhan lahaa tii jawaari lagu riday ma mucaawinay ahay anigu waxaan weydii lahaa madaxweynaha baarlamaanka lacagta lagu aamusay oo lagu jeebeeyey meeqaad ku qiyaasaysaa inay dhisi lahayd madaxweyne madaxweynadan haddii maylasrooga mayba war suda faday aw shariif laagdilikiridi meega kaaraningoyifadi oo odow iskaga reebna waran uu madaxweynaha waxaan weydiin lahaa galmudugtii lagu kala furfuray xaafna lagu aamusiyey mise dekedood bay dhisi lahayd war madaxweynaha waxaa weydiin lahaa tii jubbaland saddexda madaxweyne loogu sameeyey meeqay dhisileed war anigu madaxweynaha waxaan weydiin lahaa ictiraafka somalilan goorma siinaysaa war anigu madaxweynaha waxaan weydiin lahaa hirshabeelle ma ballanqaadu baa lagu soo xidhogeliyey mise iyagana beesaa ku baxday war adinka waxaa weydiin lahaa baad ku haysiin weydiin maysaanan dhegaysta soomaaliya hadday guulaysato adinkaa guulaystay soomaaliya haddii la caayana idinkaa laydin caayey madaxweynihiin haddaa caayidiinna adinkuna waa caayin tihiin war madaxweynaha hadalkiis kelmad ku jirtay ayaan aad uga helay wuxuu yidhi aragtida waa lagu kala duwnaa karaa mucaaradkana ma diidanin oo waxbaa lagu saxaa laakiin ha ku talax teginnina wax ka sheegista
maandhooyow hadda ka hor faarax gololey oo la hadlaayo maxamed siyaad barre labadoodaba allah u naxariiste wuxuu yidhi madaxweyne hadalkaadu markuu idaacadda ka baxayo waa macaanya sida caanan dhaaya markuu bannaanka tagane liimay ku dhiijiyaan warwar ma haysaana madaxweyne lafdi kareen maalin dhowaad amar uu soo saaray wuxuu yidhi wax dowladda ka soo horjeeda ma shiri karaan shariif wax taageerayana lama arki kara haddana war kaloo ka dambeeye uu soo saaray wuxuu yidhi baarlamaanka koonfur galbeed wakhtigiisii wuu dhammaaday waa kala tegi karaan ama maqaayadaha kafee waa iskaga cawi karaan laakiin wax hool ay qaban karaan ma lah
war hooy bahayare weliya waa bahwiintiya si jarti war yaa kuu sheega waxaas bahayare maahan lafta gareen waa curadkii ilmo gareen war jubbaland ilaa yaraanka nabaddii nool uu madaxweyne ka noqdo wax suurtagalaya ma jiraan war nimay war ma haysaane waxaan ogaaday in warka mucaaradku uu bam yahay fidnana hori karo waddanka masar nin ganacsada ahaa barnaamijka fidhiyey qalalaasuu ku jiraa hadda waddankii mudaharaad iyo rabshad waxaan ahayn lama hayo war yaa runta haddii la sheego bam miya war warkaygii haddii kii dibadda ka dhigteen da'adan ictiraaf ma la siiya waa shirka qaramada midoobey madaxda ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa madaxweyne ciyaalsiiya waana madaxweynihii salvador war adaan somalilan kamay qayb gelina been ha ka sheegin war warkaan naga dhex geline moobeelkiisu sawir iskaga qaaday intuusan khudbadda bilaabin salaantana wuxuu ka bilaabay xaasaskiisa wuxuuna codsaday facebookiisa in laga dhisa laygta iyo sheerka iyo commentigaba war waa madaxweyne rugcadaayo wuxuu dadka tusayey in qaramada midoobey khudbadaha igu sawir keliya un loo galona wax ka soo qaad lahayn waryaa sharma arka abuukarabinga rugcadaani ingedhikaase yajeeg baanti ingedheana war madaxweynaha marba hadduu facebook iyo sawir uu ka hadli nabaddii nololaa dirsadee faraha ka qaada war waxaa la yidhi annagu waddankiiyo dhulkeenna qof raba la wareegiddiisa wanaag uga dooni mayno xal waarana yeeli mayno baddeenna inaan ku weyno sidaas darteed baddeenu dhiibi mayno
dalka maamul hagaajoo dulyo hoosba ka eega u adeega dadkiisa iyo inuu dawlad ahaado dood miyaad ka qabtaan war indhaha fartaa iga gelin war diigga samadiya degalkeenna ka jooga daakiraadda aroortii dhawaaqa way isku daraane cid dareen kala siisa baldiiwaanka ka badha awrka leelaa daboolee dusheena ku dhalma doo biyaa markuu qooqo cirkas doo kama baxe xaggu daaqa u doonta baldiiwaanka ka badh war damin waryaa dowladnimaduma bukaan baa waryaa
waryaa dowladnimadu faan maaha war ilaahow indhaheenna indhaha beesha caalamkaoo kale ka yeelee arkay hogaaminta suubana madaxweyne farmaajo waryaa dowladnimada beelmiya
aabbo hee aabbo raadiyaha kulmiyo ii saar iina keen haye aabbo warkaan kooxdu ku doodoo midba koona la aado k n n-na ka dayso layidhaa kalamaanoo kumanaan ku dhegaysto adigaa kulanow marka ay kadis joogto nin ku fiican ahaaye bulshadaan koranaysaa bal maxay ka heshaa arrin ay la kurbootoo kashii laabta gubaysa ayay kabtan sheeka ku saabsan kaga soo gudbiyaano kobtii loogu midnaa iyo qandhadii karinaysay iyadoo kallarkiiya markay jaamac kudaadow kalamaan ka maqlaan kaarkii baa ka yaraadoo kaniin bay noqotaay dawa ay maxaa loo koran waaye ileen waa kulmiyoo dadka waa kulmisaaye kaniin may noqotaa iyo daawo ay ka badaan inay dawo tahay waxaan ku kasay aniyaa kumanaan qoofood kurbey kaafeyday kaalamaan aniyaa kumanaan qoofood kurbey kaafeyday kaalamaan
way mahadsan yihiinna saxaabada xubinta kalamaan barnaamijka intaas iyo caaw ku dhigay waxaan ka tagay heestaan tan iyo kulan dambe waxaan idin leenahay saaxiibayaal habeen wanaagsan
dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doonee iska dayo dadka laminoqo oo dangooniya dood ku geli nabid waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiidayn aynu doonee dayo dadka laminoqo dadka
wixii dumay dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone
dhammaanboolkiyo dambacooniya iska dayo iska dayo dadka laminoqo dadka
wixii dumay dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone
dhammaanboolkiyo dambacooniya iska dayo iska dayo dadka laminoqo dadka madugowde taariikhdii dura tii doraad ee ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin mag ku dayashiyo ka sii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee dhammaanboolkiyo dambacooniya iska dayo iska dayo dadka laminoqo dadka madugowde taariikhdii dura tii doraad ee maxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin ma ku dayashiyo ka sii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee dhammaanboolkiyo dambacooniya iska dayo iska dayo dadka laminoqo dadka waxaa loo dadaa dowlad weyna dumbuqu dhacayo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee
damamulkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka la midnoqo dadka
soomaaloo dada dowlad weyna dumbuqu dhacayo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee
damamulkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka la midnoqo
dadka qaxaye dalkan baaba'ay dal shisheeya dibada ha tegay kuwa daranyada dugsan waaye dadaal orodkii doonya ha u koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka soomaal kuwa durintiyo dugaaguba cunay
damambolkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka la midnoqo dadka
dadka qaxaye dalkan baaba'ay dal shisheeya dibada ha tegay kuwa daranyada dugsan waaye dadaal orodkii doonya ha u koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka soomaal kuwa durintiyo dugaaguba cunay
damambolkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka la midnoqo dadka Iskadayo, iskadayo, dadka la midnoqo dadka